jaamacadda carabta ayaa soo dhoweysay horumarka siyaasadeed ee soomaaliya ku tallaabsatay gebagabadii shir madaxeedka jaamacadda carabta oo ka socday magaalada dooxa dalka qatar ee waxaa laga soo saaray baah ku saabsan dowladda soomaaliya gacan laga siiyo dib u dhiska hay-adaha qaranka soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud magaalada qaahira waxaa warbixintan ka soo diray weriyaha v o a xuseen cusmaan saxnuuni jaamacadda carabta ayaa xalay ugu baaqday waddamada carabta iyo beesha caalamkaba in la taageero dowladda soomaaliya si dib loogu dhiso hay-adaha dowladda ee dalkaasi warmurtiyeed xalay laga soo saaray shirweynaha afar iyo labaatanaad ee jaamacadda carabta ayaa lagu soo dhoweeyey guulaha ay gaartay dowladda federaalk soomaaliya axmed bin xilli ku-xigeenka xogayaha guud ee jaamacadda carabta oo akhrinayay bayaan xalay laga soo saaray shirweynaha waddamada carabta ee xalay lagu soo afmeeray magaalada dooxa ee dalkaasi qatar ayaa sheegay in jaamacadda carabta ay soo dhoweynayso horumarka dowladda ay ka samaysay dhinacyada amniga iyo siyaasadda nuraxibu binajax aladi xaqaqathu jumhuuriyat sumal wtaqadum aladi fi lcamaliyati siyaasiya kama nuraxibu btaxasun fi lawda axmed bin xilli ayaa yidhi waxaan soo dhowaynaynaa guulaha ay gaartay jamhuuriyadda soomaaliya iyo horumarka ay ka gaartay dhinaca siyaasadda sida dib u dhisidda hay-adaha dowladda soomaaliya iyo weliba waxaan soo dhowaynaynaa nabadgelyada soo hagaagaysa gudaha soomaaliya waxaan aad u qadarinaynaa kaalinta ay qaadanayaan ciidamada midooda afrika iyo sida ay ula shaqaynayaan ciidamada dowladda soomaaliya si loo soo celiyo nabad iyo in la xaqiijiyo deganaanshaha watacaawunaha maca quwaati alxukuma soomaaliya biisticaadati alamni wa taxqiiq alistiqraar sidoo kale bayaanka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay waddamada ku jira jaamacadda carabta inay ka qayb qaataan dib u dhiska dowladda federaalk soomaaliya warmurtiyeedka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay waddamada carabta iyo beesha caalamkaba in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee lala yeelanayo dowladda
naxudu adduwal alacdaa wa duwal alcaalam calaa tacsiisi tawaajudiha fi sumaal min khilaali icaadati fitxi bacaataatiha adiblomaasiya fi maqdishu axmed bin ximi oo akhrinayay bayaanka jaamacadda carabta ayaa yidhi waxaan ku boorinaynaa waddamada ku jira jaamacadda carabta iyo beesha caalamkaba inay xoojiyaan joogistooda dalka soomaaliya ayagoo dib u furanaya safaaradahooda ka furnaa magaalada muqdisho si loo jiyo xiriirka dhinaca diblomaasiyadda iyo in la soo celiyo himilada dadyooga soomaaliyeed iyo midnimada qaranka soomaaliya wa bacti alamal walhiqa fi nufuusi abnaa'i sumaal wa dacmi waxdatihi alwataniya dhinaca kale bayaanka laga soo saaray shirweynaha jaamacadda carabta oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa ee dalkaasi qatar ayaa looga hadlay arrimaha waddamo kale oo carbeed sida suuriya falastiin jasiiradaha imaaraadka carabta libi yeman iyo suudaan qodobada laga soo saaray shirka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay ururada caalamiga iyo kuwa goboleedyadaba in mucaaradka suuriya ay u aqoonsadaan hay-adda rasmiga ah ee mas-uulka ka ah shacabka suuriya bayaanka shirweynaha jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in la qabanayo shirweyne caalami ah oo lagu raadinayo dib u dhiska dalka suuriya iyadoo lala kaashanayo hay-adda qaramada midoobay qadiyadda reer falastiin ayaa bayaanka jaamacadda carabta lagu taageeray hindisaha amiirka qatar oo ah in kooxaha falastiin shir dib u heshiisin loogu qabto magaalada qaahira iyo in la dhiso sanduuq lacageed oo lagu taageerayo magaalada qudus iyo dadka reer falastiin ugu baaqaynaa golaha amniga ee qaramada midoobay in dowladda falastiin loo aqoonsado dowlad rasmi ah ayaa lagu yidhi bayaanka xalay laga soo saaray shirka jaamacadda carabta ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa ee dalka qatar si kastaba ha ahaatee shirweynaha waddamada carabta ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa iyadoo qorshaha markii hore uu ahaa inuu sii socdo ilaa iyo maanta shirweynaha waddamada carabta oo ay ka soo qayb galeen madaxda laba-iyo labaatan waddan oo ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa sanadkiiba mar la qabtaa taasoo looga hadlo arrimaha markaasi ka taagan dunida carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira